bismi illaahi araxmaan raxiim halkan waxay waa suurat lxashri iyaduna madaniyo marka suurat lxashrna waa lagu magacaabaa oo macnaha waxa weeye nimankii yahuuda qeyb ka mid oo banu nadiir la yidhaahdo ayaa madiine laga bixiyey oo laga bixiyey oo dhinaca shaam oo ardulmaxshara oo hadhow qiyaamana ummadda kusoo aruuri doonto ayaa marka loo sii kaxeeyy ardulmaxshara halkaasaba la isugu imaan doona haddaba ummadiyaa laga celila'aya oo haatan hadda nimankan yahuud meeshii tegay carabtii gaaladii usii socoto hadhow aakhiru zamaanka naara intay ummadda soo kaxayso ay meesha imaan ninkii daba marana naartaasaa cunaysa hadhow sida loo soo socda halkaasaa la isugu imaana ardushaam ardulmaxshar haddana waa arkaysa adduunyada indheheeda si ugu jeedo haddayba muuqataa bidaayaadkeeda weligeed soomaali suuriya laguma arkan haddana say u joogaan iyo shaam aada yaabaysa xaggeen suuriya ka tegi jirna iyo shaam haddana marka maxsharkiyaa bilowda allah mustacaan marka ibnu cabaas wuxuu dhihi jiray suuraddan markii suuratu lxashr suuratu bananadiir dhaho dhihi jiray ilaa qoladaasi kusoo degtay bukhaari sidaasoo wariyey raximah llah alla wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala sabaxa lilaahi ilaahay waxaa ku tasbiixsada oo nasaha oo u tukada oo weyneeya oo cibaada waxida cibaadada ku waxida maa fi samaawaati samadaha waxaa ku sugan iyo maa fi l ard dhulka waxaa ku sugan wa huwa allana alai alcasiizu waa tii kii xoog laho tow asagu rabaa qaalib noqonaysa tiisaa hirgelaysa oo arrintuu asagu uu qorsheeyo wax hor istaagi karoo maanici kara lama arko alxakiimu xikmo u saaxiiba waxa uu idaaraynaya oo maamulayana allah subxaana wa tacaala xikmo ayuu ku qotominaya marka halkaa waxaa loogu loogu gogol dhigayaa nimankan cusaada ah oo ilaahay rasuulkiisa caasiy oo yahuudda reer banu nadiir ah ayaa waxay le adunku haddaad caasiseen koonkaan o dhanaaba ilaahay u tasbiixsanayo oo caabudayo imaa dawcan wa imaa karhan isagoo adeecsan iyo isagoo ku qasbanba midda kalena alla subxaana wa tacaala nin khilaafo oo cadaaweystay iyo rasuulkiisa waxba kaama qaadi karo waa casiis waay xikmana waxbuu ku maamulaaho cidda uu tawfiiqda iyo khayrka waafajinayo iyo cidda uu khudlaanka iyo hoojinta uu ku ridayo waa kala yaqaana qofka tawfiiqda iyo wanaagga mudan ilahay waa waafajinaya qofka aan ka faa'iidaysan oo shariirka aho balaayo maana wax kalan astaahilinna alla subxaana wa tacaala uma kaalmeynayo sababto kama faa-iideysanayo huwa alle alladii allihii waaye cisadiisaa lagu tusaa iyo maaragtay xikmadiisa huwa alle alladii waaye akhraja bixiyey alladiina kuwii kafaruu kufriyey oo min ahlilkitaab ahlulkitaabka ah ka mid ah min diyaarin guryahoodiibuu ka saaray oo ka dhaqaajiyey liawali lxashri bixitaankii ugu horeeyey ayaa la bixiyey oo xaggaas shaamaa loo bixiyey xashri ugu horeeyey ayaa la bixiyo markii ugu horreeyey ayaa la bixiyo dhulkii maxsharka oo shaam ayaa loo eriyo oo loo diray hadhowna waa la eryi doonaa soo maha xashrigii labaadna waa kan qiyaamaha dhici doono oo dadka meel walba laga soo kaxayn doono marka xaggaasa loo eriyo nimankaa marka say u xooganaayeen waa qisadooda waa ka sheekay doonaa laakiin aayada marka hore inaan aqakrino waayo maa danantum ma aanan u malayneynin an yakhrujuu inay baxayaan xataa idinka mu'miniinta isma lahayn nimankaana loo taag heli karoo dhaqaaji kara ma u malayneyn ayaga laftoodu isma lahayn dhayal dhayalaa laydinku jebinayaaho wadannuu waxay u maleeyeen annahum ayaga maanicatuhum tii ilaalinaysa oo cadowga ka celinaysa inay tahay maanicathum tii ilaalinaysa xusuunuhum dhufaysyaalka iyo qotoon oo waaweyn oo lasoo geli karin min allahi alla inay ka celidhayso ilaahay jundigiisa uusan ku sallidi karinoo wax taaba kara aan la arkin niman taajiriin ah oo dagaalyahano badanna haysta hubna leh meel istaraatiijiya degana way ahaay marka waxay is yidhaahdeen wax idiinsoo dhawaa kara lama arko laakiin ilaahay qofka meeluu kasoo geli karaa meel dhowga isagoonba ciidan kugu soo dirin fa aataahum ullahu ilaahay baa wuxuu uga yimid min xaysu maa lam yaxtasibuu ay maleyneyninba awal waxay laha nin hub wata iyo waxaa guri ku iska dhici doontaane ninkii dhufayska idinsoo dhanla qalafaad ka sii doontaan cuntana waa haysataan intaasoo bilood aad ku aada ku dagaal gashaan iyo beerihii waxaa idin qoofala yihiin ninkii idinsoo weerarana dhagtaad ka siinaysaan oo meel dhufaysaa ku jirtaan ilaah hadda subxaana wa tacaala meel kastoo kaaga imaan kara fa ataahum ullahu ilaahay wuxuu uga yimid oo macnaa uu ka jebiyey min xaysu meel lam yaxtasibu aysaba ku talagelinba waa maxay waqadafa wuxuu tuuray fii quluubihim quluubtooda alrucba cabsi argagax intaan cadow soo gaarinba rucbi baa ku dhaca rucbi hadduu kugu dhacana waxa weeye kumanaan jeish haddaa haysatid waxa kula dagaalaman ay eber yihiin waxaweye maradaada ka cararaysa sababtoo nabigeena calayhi salaatu wasalaam aa hareereeyey saan arki doono wahuwa mansuurun birucbi mansuurtu birucbi masiirata shahrin aa leeyi bil meel loo socdo maxaa u malayna isagoo kaabiga kaga jira oo ku hareeraysa miyaysan argagaxayni nacam waqudifa fii quluubihim rucba rucbi markii lagu riday waa isdhiibeen markay isdhiibeen ayay waxay isku dhiibeen inay maaragtay wixii awrtu qaado karo inay wataan ase guriga dhan intay jebiyaan albaab say ugala baxaano yukhribuuna waxay kharibayaan buyuutahum guryahooda biaydiyihim gacmahooda iyo wa-eydi lmu'miniina mu'miniinta gacmahooda markii ay carareen ayaa waxaa lagu xerartay qaado karo fiiriyo gurigii dhammaayoo dhisan alwaax yaroo albaab ku dhig ama meel kudhi alwaaxana fiican yahay ase gurigii dhammaa u jebinaa marka ilaa gurigan waxuu leeyahay khalaas waa ku dhaafay alwaaxan ka cayso haddaba factabiruu cibro qaata oo ka fiirsada yaa ulil absaar dadka waxgaradka oo quluubtooda ay wax eegto oy wax fahmo cibro qaato nimankan waa xoog badnaayo laakiin waa arki doonaa niman caasiyaal aho kibrey oo far taagtay oo san taagtay ay ay ahaayeen oo iyagoo isla ilaahay maarata waxba idiinma awoodo cid kasta waa iska dhici kartaan iyagoo leh ayaa si dhaqsaa ayay ku jabeen marka qofka waxaa is dhigi kara nimankan haddii la raray dulimaba u dhiman waxaa le intaa naxariis bay u tahaba walowlaa an kataba allahu hadduusan ilaahay ku qori lahayn calayhim korkooda aljalaa inay rartaan oo meesha ay ka baxaan haddaan lagu qori lahayn intaanaaba naxariisuhe lacadabahum fi dunya adunyada lagu cadaabi lahaa gam baaba laga sii lahaa sida hadhow bani qureydo loo galay waqtigeeda ayaa loo geli lahaa haba yaraatee haddii hadda ay cadaabka adduunyada ka magan galeen oo rartan iyo nabad galeen kii aakhiro kuwo ka baxsanayo maahanoo walahum iyagu fil aakhirati waxaa u sugnaaday cadaabu naari naarta cadaabkeeda waayahe balaayada maxay ku mateen adduunkana in saa loo ihaanaysto aakharana la cadaabo daalika kaagaas xaasilu lahu arrintaas u xasishay ihaanadaas adduunyada iyo cadaab aakharo oy filan u xasishay biannahum bisababi annahum iyagu shaaqu llaha ilaahay khilaafeen iyo rasuulahu rasuulkiisa ay feer ordeen xaqii bay diideen waa la dagaalameen waa arki doonaa waxay sameeyeen wa rasuulahu rasuulkii dhinac curdeen haddii maxaad ku taqaanaa qof ilaahay rasuulkiisa khilaafo oo la cadowta maxaad ku taqaanaa meel xunow maanta ma arkaysaa oo soo fadhiisanahay waman yushaaqillaha ilaahay ninkii khilaafo oo dhinac corda oo la cadaaweysa waxaa u qadaran yacni faallahu yucaaqibuhu ilaahi wau ciqaabaya oo cadaabta allah ku dhacaysa sababtoo fa ina allaha alla shadiidu lciqaabi ciqaabtiisu mid ay daran tahay marka markii la hareereynayey oo inta ay hareereysnaayeen ayaa si argagax loogu rido beerahoodii iyo timirtii ay jeclaayeen ayaa faas lala galay qaarna waa la gubay oo nabiga amar ku siiye wuxuu yihi beeraha qaar ka jara qaar ka taga qaar guba si ayagana u gelgalaan xoolahoodii aladagada nin beer tabcada beera nakiila maxay yihiin geeli horweynka annagu aan ku dhaaran jirno hadda dhalaaya carabta waa kaga daran tahay geed maaragtay timiraho oo oo maaragtay sanad kastaba ku baxayo waxaa weeye hal sanadkan dhalaysa waa ka daran yahay beerihii timirihii markii ayaa la googooyey markaase argagax ku dhacay markaase nabiga waxay ku yidhaahdeen maxamedow fasaadka waa reebi jirta haddana fasaadkaad faraysa dadkii xoogaa marka waxaa laga yaabaa inay israadaan khaladaa samaysay ilaahay tiiba u ruqseena waxaa leeyahay sawaab bay aheedoo maa qadactum waxaad goyseen oo min liinatin timir ah geedaha timirta ah ow taraktumuuha aad ka tagteen oodnan goonin qaa'imatan iyadoo ku taagan calaa usuulihaa salkeeda ilaa qaarna waa gooyeen qaar waa gubeen qaarna waa ka tageen soo maaha fa biidni illaahi idanka allay ku ahaatay ilaah idin waafajiyey oo waa idin bannaantay kii aad ka tagteenna dembi kuma lihidin kii aada goyseen dembi kuma lihidin kaad gubteenna dembi kuma ilaah idin idmay muxuuna ilaah idinkugu idmay waliyuqziya alfaasiqiin inuu gaalada oo faasiqiinta ah inuu dulleeyo oo cariiri uu ku dhaco maraykan beertoodii iyo wixii laxajacladii ay faaska uu ku dhaco naftoodiina ay muhadad uu yahay maalkoodiina muhadad uu yahay ayagana hadda cagta dhulka in loogu dhumo ayna hadda rajaa bal maanta waxaan ku noolnahay iyo aayaadka mustawaha ay ka hadlay bal farqiga u dhexeeya bal fiiri sida bahasha u saarantahay canaanta kararta annagay nagu soo gediyeen maanta allahu mustacaan laakiin ku gadoomi doontaa yooman ma nacam qisada aayadda ay kusoo degtay oo banu nadiir waxa weeye waa qabiil ka mid a qabaa'ilka yahuudda oo madiino deganaa ilaa nabigu markuu yimid calayhi isalaatu wasalaam madiine owsiya khasrajaa deganaa oo carab ah asalkoodana yeman ay ka yimaadeen kabacdi yahuudda markii meelahaas nasaaradu ay ku dhibaateeyeen oo baytulmaqdes iyo dhulka iyo bukhtanasar iyo ayay carib u kala carareen qaar ka mid ah marka madiine ayay soo degeen saddex qabiila ugu waaweyneed banu nadiir banu qaynuqaac iyo banu qurayd daa'iman nimankaasina waxay sameeyaan iyaga keligood meel iska ma taagaan waxaa weeye ummadda isku saynsaabaan hoosna waa iskala jiraan carabtuna waa isku kala qaybiyaan banu qurayda banu qaynuqaac waxay xilifo la ahaayeen aws banu nadiirna khasraj ayay xulafo la ahaayeen marka mar hadday rabaana waa isku diraayaan hadhowna maksabka ayagaa qaadanaya xoolihii hubkii ka iibinayaan waa isku hubeynaya hubkii ka iibinayaan shaqa weynay meesha ay ka qabsanayaan sababtay u islaameenna waxay ahaydba yahuudda warka ay ka maqli jireen waxay dhihi jireen hadda carab waa naga xoog badantay laakiin nabigaa imaan doona waan rumayn doonaa waa idinka adkaan doona markuu nabigu dacwada ugu yeera calayhi salatu sala ho waa kanaa yahuudda waxay nooga sheegay nabigan wa intaysa nooga hormarin annaga aan rumayno ilaahay inuu nagu mideeyo uu noogu gargaara dhici karta markuu nabdiino usoo haajir nabigu calayhi salaatu salaam mucaahado oo waxaa lala dhigtay maaragtay oo heshiis inaan la isku xadgudbin magaalada la wada difaacdo mucaahadadaasaa la wada dhigtay qabaa-ilka qoladii baynuqaynuqaac qolada la yihahdo markii beder maaragtay laga soo noqdoba iyagu ballankii waa buriyeen gabar muslimaday si xun ay u galeen kabacdina waa lala dagaalamay iyaguna waa ay carareen waa ka baxeen meesha laakiin waas xoolahoodi iyo waxood waa kaxaysteen kuwaana waxaa dhacday markii beder iyadana lix bilood laga joogay ayaa gaaladu intaas waxay ku jireen inay maaragtay ay aarsadaan marka muslimiinta dhibaato badan ayay u geysteen markii hore intaan beder dhicin gaalada quraysh intay fartiin soo dirtay cabdullahi binu ubeye iyo waxay ku yidhaahdeen nabi maxamed iyo asxaabtiisaa dunteen si aad annaga noogu jebisaan wallah waa idinku soo duulan baabama ninkaan iska dhiciy iyagoo xarbi dhexooda qalqaalinaya nabiga ay la dagaalama calayhi salatu salaam iyo inta rumaysa oo nabigu la hadlo calayhi salaatu salaam wuxuu dhahay go-ooye quraysh intay idiin geysa leda adinka ka badanaaba isu geysanayaba haddaa hadda ilmihiina la dagaalantaan maxaa faa-iideysanaysaa munaafiqiintii waa kala carareen beder markay dhacday munaafiqiintii hoose u dhuuntay ilaa waa la xooga moogtay yahuudiyaa xoogaa madaxa soo kacday banu qaynuqaaca soo kacday waxay yidhaahdeen waxaad la dagaalantay niman maaragtay caraban waxba aqoonina haddaadna la dagaalantad waxbaad arki lahayd markii dambe iyagiina waa ay carareen kuwaan banu nadiir ayay waxay usoo direen qurayshtii faraaq usoo direen waxay dhaheen ama ninkaan la dagaalamo ama haddii kale intaan idinku soo dulno aan gabdhihiina maanta ma arkaysaa wax alla aan u dhacayna hoon qafaalinayno markaasay ku talagaleen inay ballankii i buriyeen waxaa dhacday markaas mar u dhow biru macuuna nimankii lagu dilo niman sabciina quraa oo nin intuu yiri maaragtay dadka aan u geynaya oo diintii dadka baraya midaa khiyaanay kale oo nimankii quraada ahaa dilay intii kale waa lahay hal ninoo la yidhaahdo maaragtay camar ibnu umeye adamri ah kasoo fakaday ninka isagoo meel dhexa marayo ayuu laba nin ou arka waxay u mooday kuwii dilay saxaabada inay kamid yihiin laba nin oo ka dilay laakiin labada nin waxay kamid ahaayeen qole la yidhaahdo banu caamir oo nabiga xilfo lalahaa iyo maaragtay nabadgelyo waan waan lalahaa oo nabiga aan kusoo duulen iyo saxaabadiis ballan ou ka dhexeeyay in isnabadgeliyaan markau u sheego waxuu dhahay laba ninoo addishay oon heshiis nahay la adiyanahuma diyadoodii marka waa bixinay reer banu qurayda nabiga cahdiyay lahaayeen caleyhi salaatu salaam inaan la isku xadgudbin qoladaana cahdiyay lahaayeen bani caamir marka intuu u tego waxay waxaa samaysaan noo kaalmeeya oo diyada nala bixiya labadaa nin diyadooda haa bis waa soo dhaweeya wax soo iska dhigan waxay dheheen maarata marxabiki abalqaasim waxa laba xaragti waa kuu sameynaya hadhow afka intay isku mudan waxay dheheen war maanta maxamed waa noo dagan yahay fursadaan oo kale ma heli kartaan waxaa loo baahan qof intuu sadxigaanfur dhigax weyn qaato bash kusoo siiyo oo ka raaxaysto caqlixumadu inuu rasuul yahay waa ogyihin se u dili kara nin camar ibnu jaxaash la yiraahdo oo qayrbeelo ah ninkaasaa yiri anigaa sameyna markay arrintii samayn maageen nabiga ad waxyaa u imaana caleyhi salaatu wasalaam waxyaa u imi jibriil wixii ay nimankan mmaaratay mu'aamaradii ay degaayeen aa loo sheegay waxaa nimankan waxaasay damacsan ay ku dilaan nabiga fiira caleyhi salaatu wasalaam xikmadiis ba abama sal alla alay wasalam saxaabadiisa xataa lama hadlina sidii qof banaanka aada o iska dhigay maba soo noqon waxaan la socay markaa saxaaba badan abubakar iyo cumar iyo cali ay ku jiraan radi allahu canhu arda markay nabigii ay daahsadeen ay xoogaasa nabigi ma soo noqonayo ay soo dhaqaaqeen bal dhinacii oo nabiga usoo dhaqaaqo magaalada madiine xaggeeda ninaa koorid waxay dhahen ma aragtay nabiga calay sala waxuu dhahay isagoo magaaladiisii gelaan ark nabigii ka daba tageen caleyhi salaatu salaam maxaa kuu dhacay arrintii u sheegay waxyiga loo soo waxyooday iyo nimankan mu-aamarada iyo maaragtay qiyaanada ay nabiga la damacsanay caleyhi salaatu salaam marka ballankii waa jibeen maadaama ay nabiga inay dilaan ay ku talagaleen nimankii qadriyay sameeyeen iyo khiyaano iyo ballanka baxay ayay sameeyeen nabiga marka caleyhi salaatu salaam dagaal usoo diyaariyey marka uu soo hareereyey markii la hareereeyey ilaahay rucbi oo ku riday ayagoo saasa iyagoo khasraj ayay waxay la ahaayeen labada qabiil oose khasraj iyagoo xulafo la ahaayeen ninka le cabdullahi ibnu ubey ibnu saluul iyo wadiica nin la yiraahdo iyo rag kale oo munaafiqiina oo banulcawf binulkhasraj la yiraahdo nimankaasa waxay dhaheen maaragtay annagu waa idinla jirnaa lain quutultum lanuqaatilana macakum walain ukhrijtum lakrujana macakum garabkiinaan taagana garabkaan taaganadi ruushka waa haba yaraate waa usoo dhaqaaqi waayeen marka waa ay hoojiyeen meeshii marka markii la hareereyey oo meeshii ku jactadeen oo dhibaata ay soo gaartay cabdullaahi bnu ubayana ou nabiga caleyhi salaatu salaam uu cadow ku leeyahay nimankan xoogaa iyo dhaqaale iyo waxaas ou dhahay ayaa marka waa is dhiibeen marka waxay dheheen bis waa cararaynaa na siida waxaa lagula heshiiyey marka inay geelu waxay qaadi karaan saddexdii qof baa ratay inay rartaan iyo wixii maarata un xoolaha u qaad maayo oo rati waxuu rari karo laakiin hubka aysan qaadi karin wixii hub ah inaysan qaadi karin xoolana wixii awrtaasi ay qaado ka badan inaysan qaadan karin halka ay waxaa loo raray qaarna khaybar qaarna adricaati sham halkaasaa marka loo raray dhulkii marka banu nadiir dagaal lama gelin nimankan rucbiga ku dhacay marka xoolahaasoo kale fay-a la yiraahda gaalada wax laga furto waa labo haniimo iyo fay haniimadu waxawey waa markii dagaal la galo oo muslimiintu ay dagaal ay galaan wixii laga furto haniima la yiraahda afar meeloodaa loo qaybiyaa arbacatu akhmaas dadka mujaahidiinta oo goobta xaadira iska leh khumusna rasuulka ilaahay rasuulkiisa iska leh oo masaalixda muslimiinta iyo rasuulka wuxuu u baahan yahay hadduu rasuulka caleyhi salaatu salaam ou dhintana qofka imaamka aha iskale amaa wixii aan marka dagaal lagu furan ee gaalo intuu rucbi uu ku dhaco ee iyagu ay ka cararaan oo isdhiibaan wixii ay ka cararaan fay aa la yidhaahdaa rasuulka calay sala ayaa gacanta ku haynaya wixii masaakiinta iyo qaraabada iyo waxaas wixii uu siiyo wixii isaga nafsadiisa iyo maslaxadiisa uu ku maamulo ilaa wajeclaa risqi taxdilu rumxi waaye wixii kalena masaalixda muslimiinta iyo hubka iyo ciidanka iyo waxyaalahaas oo kale iyo difaaca xoojintiisa ayaa marka lagu daraya macaanidaase marka suuradu ay ka hadlaysaa iyadoo weliba iyagoo haniimada marka laqifayga la qaybinayo haddana la sheegayo saxaabada maraatibtooda muhaajiriin ansaar iyo qolo walba ammaantooda iyo dadka ixsaan ku raacoo wanaagsan ayagana maanta ma arkaysa ammaantooda hadhowna waxaa laga sheekeynayaa gaaladii fulinimadoodii iyo kuwii munaafiqiintii ballanka u qaaday say u khudlaaniyeen markaasaa shaydaanka lagu matalayaa insaanka intuu baadiyeeyo markuu waxqabasho ka sugaya uu leeya waxba kumaahayo meesha uga dhaqaaqaya marka maaragtay uu dhibaato u dhiibo markaas runtii waa suurad aada iyo aada u macaan badan wey marka adinkoo macnaha dareensana marka ku celinaya sabaxa waxaa u tasbiixsada oo nasaha oo caabuda oo waxida lilaahi ilaahay waxaa ku tasbiixsada oo qadisa oo dahira oo caabudoo mahadiya maa fi samaawaati samadaha ku sugan iyo maa fi lardi samadaha waalardi dhulka waxaa ku sugan maa fi lardi dhulka waxaa ku sugan wa huwa allana alcasiizu kii qaalib a wey oon cid ka adkaa karta aan la arkin alxakiimu haddana xikmo u saaxiib aho cidda oo waafajinayo cidda uu jebinayo cidda uu hanuuninayo cidda uu baadiyeynayo xikmo ayuu ku fadhiisinaya marka cizadiisa iyo xikmadiisa waxaa ku tusinaya arrintan allah subxaana wa tacaala uu sameeyo dadkii kibray oo sanka taagay oo loo maaro waayo siduu alle cagta hoosteeda u geliyo huwa alle alladii alihi waaye akhraja aladiina kuwii bixiyey kafaruu kufriyo min ahlilkitaab ahlu kitaabka min diyaarihim guryahooda u ka bixiyey goormo uu ka bixiy liawali lxashr maaragtay kulmintii ugu horeeyey ayuu bixiyey alla subxaanahu watacaala oo meesha lo maxsharka ah oo shaam halka ayaa loo kaxeeyey oo loo xashriyey taani lxashrna hadda hadhow aakhiru zamaankuu imaan doono dadkaasi marka awoodda ay lahaayeen adinka laftiina mu'miniinta oo saxaabadii nabiga la joogta calayhi salaatu wasalaam nimankaana dhayal dhayalku bixi kara lama lahay niman salka dhigto waxay ahaayeen salku u mudan yahay waa sida hadda quwaadka waaweyn oo gaalada qof maa isdhihi kara maaragtay dhayal dhayalay ku zuulahay laakiin hadhow ilaahay amarkiisa hadduu u yimaado ummad khayr la u soo saaro hadda waxaa dhici karta aayadaan oo kale ilaan faahnar waagi ma ogeysaa iyo saalaama dadkii joogay ay arkaan sida ilaahay islaamkiisa u qawiyey maa danantu ma aanaan u malaynayn adinku an yakhrujuu inay baxayaan iyaga laftoodu xoogay isbidaayeeno wadannuu waxay u malaynayaan iyaga laftooda annahum ayaga maanicathum tii difaacaysa inay tahay xusuunuhum dhufaysyaalkooda min allaahi xag al oo ilaahay uusan ku dhicinoo jundigiisa ku sallidi karin taas u malaynaya hadda laakiin meel gaabana laga soo galo ilaahay meelow qofka ka duqeeyo ma weynaya uu ka baabi'iyo fa ataahum allahu ilaahay wuxuu uga yimid oo macnaa oo ka weeraray min xaysu meel lam yaxtasibuu aysan u malaynayn qalbigoodii baa rucbi lagu riday asagii qofkaa laysku sallidi kara ilaahay wuxuu keli karaa asagun wax kale kuu keeno qofka laftiisa in laysku cadaabo isagoon cidna midi iyo kugu dhacin adiga laftaada laysku kaa diri karaa ilaahay ku isku kaa cadaabi karaa meel kastoo ilahay kaaga imaan kara awoodda allama xisaabi karo waqadafa waxuuna tuuray fii quluubihim quluubtooda alrucba argagax iyo cabsi ayuu ku tuuray taasaana marka cadowga kasta kaaga daran waxay gaareen heer marka argax uu ku dhacay inay isdhiibaan oy la heshiiyaan nabiga kula heshiiyaan in wixii awrtu qaadi karta ay qaataan markaasoo hal qoriy oo ku jiro guriga albaabkiisa iyo saanqaafkiisa ule kaniisoo fuji gurigiisoo xaribaa marka oo muslimiintu ila fuji oo dhaha waa cararaya meesha waa ka cararaya yukhribuuna waxay kharabiyaan buyuutahum guryahooda biaydihim gacmahooda iyo waaydi lmu'miniina muminiinta gacmahooda ee factabiruu ku cibro qaata marka mu'miniinta gacmahooda qaar mufasiriintu waxay leeyihiin ii kaalmeynay qorigaa ila soo jedi ama waxaa muminiintu dee korayba ka duqeynayaan waa kuwa beerahiy kuwana guryihiina waa ka jugeynaya si ay rucba ugu dhaco marka mu'miniintana bannaankay ka juweynaya oo ka qaribaya ayaguna gudaha ka jebinaya ee haddaba factabiruu cibro qaata yaa ulil absaar dadka caqliga u saaxiibka ah basaa'irtu waa midda qalbiga fa innaha laa tacma alabsaaru walaakin tacma alquluubu alatii fi suduur ayaddaa marka qiyaaskaa loo jee loo loo loo loo daliishada inuu qiyaas wax jir ooya sababta waxa weeye ictibaarku macnaha waxaa nimankan arrintan maxay u qabsatay ilaahay rasuulkiisay khilaafeen dembiilayaalay ahaayeen okay qof kastoo dembiilaa oo keyskaan la yimaado keyska laftiisaa lagu qaadaa soo ma ee idan shay walba shayga uu lamid yaha la haleeshiina soo maha nadiirka shay walba shayga uu lamid yaha la haleeshiina nacam markaasa waxa le war nimankan waxbaa ku dhacay maxaasaan loogu yeeray waxa le intaan waaba naxariisi u tahoo haddii bixitaanka aan lagu qori lahayn waaba la baabi'i lahaa walowlaa an kataba allahu haddii lala yahay in lagu allo uu ku qoro calayhim korkooda aljalaa raritaankan iyo meesha laga raro la musaafiriyo oo la qaxuntiyeeyo lacadabahum ou cadaabi lahaa fi dunya addunyada hufaa laga dhigi lahaa soo maha walahum waxaa u sugnaaday fi laakhirati aakharana cadaabu naar daar cadaabteeda usugna marka adduunka hadday xoogaa nabad galeen inay arrintii ay keyska usaa ku dhammaaday maahe cadaab aakharaa ka dambeeya waxaa le war saa nimankan maxaa loogu galay waxaa loogu galaa lagu leeyahay oo saanay ku muteen dhalik yacni arrintaas oo maaragtay dulliga adduunkana waa kii ku dhacay aakharana u dambeeya waa kii xaasil aho biannahum bisababi annahum iyagu shaaqu llaha ilaahay khilaafani wa rasuuluhu rasuulkiisa waman yushaaqi illaha qofkii ilaahay khilaafay iyo warasuulahu rashaaqila qofka ilaahay khilaafana macnaa ilaahay waa ciqaabayaaho fa ina allaha ala shadiid alciqaabi ciqaabkiis waa kuu xoog badan yahay hadda waa anagii sheegnayoo markii weerarka iyo xisaarka lagu haayay ayaa si qalbigooda loo jilciyo ayaa geedihii ayaa qaar la gubay qaar la googooyey qaarna waa laga tegay mahalli ay jeclaayeen markaasaa ay hadhow ku canaanteen oo maxaa dhulka loo fasahaadina tiibaa waxleey mu'miniinta dembi kuma lihidin wixii aada goysaan wixii aada ka tagtaan waxaad gubtaan intaba waa idin ruqso maa qadactum ma aadnaan goyn maa qadactum waxaad goysaan oo min liinatin liinadu markaa timirtaa laga wada anwaacdeeda anwaacdeeda oo dhan sida ibnu jariir ou rajaxay ayi geed timira aw taraktumuuha mise aad ka tagteen qaa'imatan xaal ay ku toogan tahay ku taagan tahay calaa usuuliha salkeed oodnaan goonin fa biidni illaahi bu ilaahay uu ku ahaa oo ilaahay saasuu inkugu idmay waxaa la kaloo oo maanta ma arkaysa loogu talagalay ilaahay baa idiin idmay inaad maaragtay waa idan alle horta ay ku dhacday iyo waxaa kaloo xikmada laga lahaana waxaa weeye waliyuqziya alfaasiqiina kuwa faasiqiinkaa inuu duleeyo oo indhahooda ay ku arkaan ayagii naftoodii muhadada xoolahoodii maaragtay ugu weeranayo waa marka uu leeyahay xasaan wahaana calaa sharaati bani luwayin xariiqun bilbuwayrati musadiiru ma garati waxaa la fududaaday bani luayin macnaa waxaa laga wadaa waxau ka wadaa sharaat bani luwayin xariiqun bilbuwayrati mustadiira yacni gubitaankii la gubay tibirti oo maarata meeshaa buwayraa ku jiray taasaa marka ayaa la fududaatay marka nacam haddaba markii taa laga soo sheekeeyey ayaa xoolihii laga qabsaday xukunkoodiyaa la sheegaya ilaa xoolahan waxa weeye laguma qabsanin dagaal ilaaha rucbi ku riday waa ay carareen kaasoo kale marka fay-a la yidhaahda kan dagaal lagu qabsana haniima la yidhaahda haniimada arbacatu akhmaasa loo qabiyo khumus lilah walirasuuli arbacatu akhmaaska mujaahidiin fayga rasuulka ilahay rasuulkiisa iskale isaga imaam shaafici isku midow ka dhigay fayga iyo haniimada oo feyga waxoo dha waa la takhmiisinaya laakiin waa laga raajixsan yahay madhabkaas aada iyo aada looga raajixsan yahay ma garati oo cumaraab arrintaas maanta ma arkaysaa sharxay radia allahu canhu oo sheegay in feyga iyo xoolaha khaniimada iyo jizyada gaa laga qaado intaba waa kala duwan yihin intaba masaariifa oo kala duwan ayay marka ay leeyihin nacam maa wamaa afaa allahu ilaahay wuxuu soo celiyey calaa rasuulihi rasuulkiisa u soo celiyey minhum gaaladii uu ka soo celiyey famaa awjaftum ma aadaan dedejinin calayhi korkiisa min khaylin fardo walaa rikaabin iyo awr macnaa xoog kuma aanaan maquunin famaa awjaftum caleyh ma aanan dejino ma aanaan maquuninoo caleyhi korkiisa min khayli walaa rikaab walaakina allaha allah yusallidu wuxuu ku sallidaa rusulahu rusushiisa calaa man yashaau ciduu doono wallaahu allana calaa kulli shayin qadiir wax kasab waa awooda fey maxaa loogu magacaabay gaaladow ka soo noqdo iila usoo noqdo sababta waxaway waxaan mataacda soo maa muslimiinta xaqule gaalka xaaraana ku haysta sababta ma astaahilo ilaahay risqiisa kuma shukrinaayo ma garata xaaraana ku haysta muslimiintu marka dariiqa xaqa markay u qabsadaan oo jihaad ah markaas waxaa weeye waa dariiqa xaqa laakiin hadda qaabka dadka qaar ka sarufaayan meelahan isagoo qaxuntiyo dhulka gaalada imaana maskiinanahay waa la isoo waxay sajila hadhowna wuxuu leeyahy xoolahooda hala xado adigaa protection ku jira iyo ximaayo maxaa ku difaacaysa od leeda xoolaha u xalaashanaysa ma adiga ma ma jihaadaa ku timid dhulkii aa ku qabsata adiga marka taas waa adow darro waa taasina xaqna ma ah ilaa ilaahay subxaana watacaala maskali wax kasta hamajiya iska weerar ma dhin nabiga caley ilaa jihaad looga idmo xoolo gaalleeyahi ma u qaatay wadaaicdooda agtooday taale markuu soo haajiray xataa waa kala siiye waxaan xuna tuugnimadaa maalin kastaba inta maaragtay gabdho ay xijaab u geliyeen iyo wiil lagu qabanayo kaararka inta baababka tagaan lagala waxaa laa yuqiru sharcun walaa maaragtay iyo diin iyo caqli midna maqiras waa shaqajaanimo sooma marka taas oo kale ma ah nacam inta meelahaas wax ka soo xadaan baababka iyo kaararkay kuleeyihiin shan shilina waxaan ka bixina oo maaragtay haniiman ka bixina hada fiqhu lkhawaarij waa fiqhi fasid ow cab iyo foolxumow keena waxaas ma banaana sababtoo adiga jiwaar iyo maanta ma arkaysaa magangelyaa ugu timi adiga haddii lagu nabadgeliya khalaas adigana nabadgeli maxaa maarata khiyaanada ma fiican sababtoo nabiga calayhi salaatu salaam niman gaala qof muslimo muhaajira ay qaban jireen marka wansakay sida halkaa socdaa bas waxay le inaadan maxamed dagaal aadan usoo raacay nabiga u sheegay waayo u sameey u dhihi jira balankoodi oofi soo ma marka balanaad u gashay waxaa tan meeshaan idabaan ugu noolaanaba miskiinaan ahay adiga khiyaanaha bilaabina taas oo kale idab daro waay diinna maan xaqlina maa sababtoo de axkaam jihaad waxunba iskama maqleen oo khaariji jaahiliyaha wax u iftoonay waxay diin iyo cilmi iyo fiqi ka yaqaan lama arko kuwooda ugu waaweyn oo ugu iftood ah waxay dhahan kutubaha fiqiga aan la akrisan kutuba fiqi hadaan la akrisan xaggee jihaadka axkaamtiisa iyo aadaab dadka keeni haddii hadhow marka koox mooryaana la isku dhiibi heer xataa waxay gaaro kuwaan burcadbadeeda xataa sheeray kuleeyihin mujaahidiin anayna kuleeyihin burcadbadeeda sheerka ugu weyna kuleeyihin sababtoo ninaa ka sheekeeyey wuxuu dhahay marka hore waxay gelayaan dhibaato iyo qarash waa jihaad inay dhahayan jihaad been beena hadhow qarashaa loo baahana mugta yaa xoola siinaya waa inay marka xaaraan iyo dhac ay marka ay raadsadaan jihaadka marka adhow xaaraan lagu qarash garayna hadhow marka mooryaan iyo burcadbadeeda isu bedela marka dambe magac diinaday ka bilaabane mooryaanina budacda heer hadda waxay gaareen ciday gabdhaha u tegayaan waxay gabdhaha islaamka usoo dhiib acuudu billah oyaa la siinaa gabdhaha meelaha lagu fuulfuula hadduu qof doonaya cidda weliga kasoo doon intay aragteen qof muslim inta loo yimid gabdhaha soo dhiib waxaaso kale intee lagu arag yacni jahliga soo usii kora marka laa muslim walaa gaal wax ka qeyb gala arg wax xaqay u yaqaani xaqa gaalka uu leeyahay iyo wax lagu leeyahy ma yaqaanin xaqa muslimka ma yaqaanin ma garata xishoon maayaan ilaahay ka cabsan maayaan aadami ka cabsan maayaan waa wax waxa waaye fardan waaye kaare ku dhacda ilaahay sharta naga qabto nacam marka waa dadka akhasubnaas wey khawaariji waa la yaqaana meel ay galaan wax sharci aadami iyo sharci islaam iyo caqli iyo fidro wax qabta lama arko nacam haye markaa saasaa fay loogu bixiyey wamaa afaa allahu ilaahay wuxuu soo celiyo calaa rasul rasuulku soo celiy minhum gaalada usoo celiyo oo rasuulka iyo muslimiintay usoo noqoto si xaqeena ugu soo noqoto si baab khawaarijnimo ugama soo noqon ila ilahi waxau dhahay qul man xarama ziinat allahi alatii akhraja lcibaadati wadayibaati min arisqi yaa xarim qul hiya aladiina aamanuu fi lxayaati dunya adduunyadan iyagaa iska leh oo xaq u leh ilaa iyagu ilaahay uga shukurinaan dariiq xalaala kusoo gelay khaalisatan yowma alqiyaamati qiyaamada iyagaa khaalis ah laakiin waa inaad dariiq edablho sharciga kugu soo gasho baab khawaarijnimo maafi famaa awjaftum calayhi macnaa kuma aanaan dedejinoo kuma aanaan muquunin caleyhi korkiisa min khayrin wax farda ah oo duulaan iyo awood kuma aanaan bixin walaa rikaabin iyo geelna kuma aanaan weerin oo fardana kuma aanaan weerarin awrna kuma aanaan weerin oo rukuuba walaakin allaha allah yusallidu wuxuu ku saliday rasuulahu rasuulkiisa calaa man yashaa ciduu doono oo rucbiyaa lagu saliday rucbigana rasuulku ilaahay ku arsugo wallaahu allana calaa kulli shayin qadiir ilaah baa awgay marka maadaama feyga adinka wax juhuuda aanaan ku bixin yaa ku tasarufaya marka ma meeshii qanaa-imta mase waa ka duwan yahay maya waa ka duwan yahoo maa afaa alla marka hore waxaa la caddeeyey marka hore feyga waa inuu yahay wixii adinka aanan juhuud ku bixinin rucbi inta lagu rido gaalada markaas ay ka cararaan xukunkiisana waa kana maa afaa allahu ilaahay wuxuu soo celiyo calaa rasuulihi min ahli lqura kuwii qoryooyinka dadkii joogay oo ka cararay oo kuwii qorooyin maduuno joogay yahuud iyo keyrkood ka cararay oo u soo celiyey falilaahi walirasuuli usugnaatay marka ilaahay rasuulku macnaa rasuulka ku tasarufaya w oo xaqii meeshii ilaahay mariye marinayo iyo welidil qurbaa qaraabada nabiga waa banu hashim banulmualib banu hashim waa laftaw ka dhashay oo banu hashim waa ilmo cabdimunaaf mualibna waa ina cabdimunaaf oo hashim iyo mualib waa isla dhasheen laakiin saa idiin sheegay cabdulmualib mualibaa adeer u ah haashimaana dhalay cabdilmualib say ugu baxdana wuxuu ahaa walaalkiis haashimaa madiino ku dhalay waa maarnaa markuu mualib ou soo wato wiilkoo adeerka u ah ee waxay dhahen cabdun limualib waa cabdi mualib o maarata addoon u yahay marka ma ahana adeero marka u ahaa cabdigiisa ma ahan marka qolooyin kaloo banu cabdimunaaf lama siineyni oo banu nowfal iyo banu cabdishams oo banu mey lama siineyni sababtu waa maxay nabiga markii la diiy waxau dhahay naxnu wa banulmualib ma ftaraqnaa fi jaahiliyati walaa fi islaam weligoodna jaahiliya nagama har islaan noogama harino xataa markii nabiga calayh salaa sl reer banu haashim la gooyey nabiga dartii oo godka lagu maaragtay cunaqabateeyey ayagu muslimkooda iyo gaalkooda waa la galeen kama ay harin amaalkooda marka taasoo noqdo marka inay uga soko maraan qabaa-ilkii kaloo xagga maaragtay odaga iskaga soo dhaceen inay maaragtay ay uga soo soko maraan ayagaana kasbaday sababtoo reer bani haashim kama harin nabigana ma aysa goynin ayagoon xataa muslimiin ahayna sida reer bani haashim u difaaceen u difaaceen marka qaraabada iyo koohan iyo walyataamaa agoonta iyo walmasaakiin masaakiinta iyo wabni sabiili dadka musaafirka maxaasaa loogu sameynaa masaakiinta loogu qaybinaya kay laa yakuuna xoolihii sidaysan u ahaanin duulatan wax wareegeys bayna al aqniyaai qaniyada oo minkum adinka idinka mida ee markaa faqiirkaba aysa waxba usoo dhicin siyaasada islaamka oo maaliga waxaa weeye xoolaha in la kala tafriiqiyo dadka mustaxaqiin kala tafriiqo siyaasadda kabitaalistigana waxaa waaye inay gacan un waxa ku jiraan dhowr qofood walidaalika waad aragteen haddii hadda uu gaalada wixii ay dhaxlaan cunuga u weynaa qofaa magaciisa lagu qoraa kaasaa marti loogay weligaas xoolaha saa soconaya miskiin wax laga siima soo ma xoolihii hadyo gooraale dad uun tujaara waaweyn unbay dhex wareeg miskiinka waxa hel meelkiisa kama soo dhaqaaq dabaqadiisa ma soo dhaafay laakiin islaamku muxuu sameynayaa xoolihii waa la dhaxlaa ninkiisoo wealthi badan ma dhaxleen dadkiia lagu kala firdhina hadhow marka nin macduuma maafi haddii qaniimo la hel iyo fey masaakiintiia loo qaybina soo maha haddii kale waxay noqonaya sida hadda ka jirtaba ninkii xoog laha xabagta goosan kii maalka maalkiisa inuu kor usii kaco fuqaradiina ay dhulka sii galaan waa hadda siyaasada caalama ka socota marka dambe xataa muslimiinta ku bahda koox tuugo ah oo maaragtay dhac iyo ganacsi shaydaan ah iyo madaxtinimo qabqabalo been ah iyo wadaado wada shayaadiin ah oo iyaguna maaragtay dhalka ka ganacsada a xoolihii gacanta ku dha dadkii wax gaaraya lama arko masaakiinta iyagana waxaa dhici karta inay qadada dhaylada isku bedeshaan iyo baabuurta isku bedeshaan wada ma garan marka kooxdaas xooluhu ma soo dhaafayaan miskiinkii xabad lagu qaxiyo iyo mashaakil unbaa marka daba ordaya marka wixii gaalada mabda-oodii ah muslimiinta lagu dabaqay koox waxaa naxariis daraa ka soo baxay magac suldha ha wato magac maanta ma arkaysa qabqable ha wato magac ganacsi ha wato waa koox iyaga un keliya isku ro marka afartaaxbaa leekano mujtamaciin kalena waxaa weeye ka xadowdaasanya marka siyaasada islaamku way khilaafsan siyaasada waxaa la rabaa miskiinka in lasoo kiciyo kan qaniga in wax la qamsiinka lasoo kiciyo haddii kale xooluhu afar qofay wareegeysanaysa isu dhiidhiibaysa iyaga barooniga isu dhiidhiibaysa afar xariif masaakiinta waxasoo gaa lama arkaba luqmad marka dambe kibi ay helma baaqishtari ganacsi waaweyn furun baabuur ilaa cirbado gadaa ganacsi markaa dabakaayadii wax uu helaayo lama arko baaqishtariga xataa dhuqyaan waxaa ka dhacay cajiib aha ka dhacay miskiinka waxba looma ogola waagi hor qofka intuu laba boqol oo kintaal sonkoro gashado oo wax yar oo gashado kama macaashi jiro macaashki ma jiro kana waxba isku suuqsana nacam saas maxaa la sameeyey ka ilaa yakuuna si uusan u ahanin duulatan maalkii mid wareegeysa beynal aqniyaa kuwa qaniyada oo minku oo faqiirkii baxa uusan usoo dhicin marka xoolihii soo dhaca masaakiinta lagu hormarinaa si dadkii dabaqad usoo wada kacdo haddaba qeybtan wanaagsan oo rasuulku keenay qaataa la dhahay wamaa aataakum rasul rasuulku wax idin siiyo oo sidaa in kuu qaybiyo haniimada iyo feyga oo saxda sharciga fakhuduuhu qaata wamaa nahaakum canhu wuxuu idinka diid oo guluulkii iyo khiyaanadii iyo maanta ma arkaysaa sida xaqdarro in xoolihii lou qaatana fantahu ka reebtoonaada taas waa macnaha ay ku socoto macno kalena waa laga qaato oo waa maxay rasuulku waxau idinla yimaado idin siiyo oo waajib axkaam ah oo ma garatay awaamir oo idin faro wixii sunnaha khayr oo inkugu yeero fakhuduuhu qaata wamaa nahaakum canhu waxuu idinka reebo oo sharna fantahu marka labada macno way shamlinaysaa macnaha ay aayadda ku timi siyaaqa waxaa weeye waxuu rasuulku idin siiyo oo xoola wad xaq u leedihiin qaate ee waxaadnaan lahayn haraadsanina wamaa nahaakum canhu waxuu idinka joojiyo oo xaq uma ledin yidhahdana oo guluulkii iyo suxuna wax ku qaadataan fantaw ka joogsan waa macnaha macada siyaaq uu ku socdo macnahan kalena waa dimni waay oo macno caam ah oo culimmadana u daliishadeen oo waa maxay rasuulku wax alla wixii uu la yimaado sunnadiisa uu idiin keeno kitaab iyo sunna waxyiga qaad wuxuu idinka reebana ka har taasna waxaa u daliila ibnu mascuuda waxuu dhahay lacana allahu alwaashima walmustawshima midda isdurdurto xardhaka oo inta la durduro bahlaha bodooda lagu fardhinayo iyo midda dalabta wanaamisa walmutanamisa kuwa iyaguna maratay maaragtay oo timaha meelahan iyo xooga iska googooyo qurqurxiyo xiriba iyo iyo walmutafallijaat kuwa ilkaha xoogaa qorqora si ay ilkaha u qurqurxiyaan markaasay naagaa maqashay marka daris la cabdullahi mascuud oo waxay tiri waxaan maqlay inaad dadkaa lacnadaysa markaasuu yii limaada alcan maaragtay maxaan u lacnadi waayo dhahay man lacanahu rasuulu llahi sala allau alayh wasalam fii kitaabillahi ay ku tahay fii kitaabillahi ah qur-aanka dhan waa akriya tiri mana ku taalo markaasuu yiri haddaa akri laheed oo arki laheed oo dhahay ma aqrisad wamaa aataakum arasuulu fakhuduuh wamaa nahaakum canhu fantahuu samictu rasuul lah sal alay yaquul lacana allah alwaashima walmustawshima walnaamisa walmutanamisa intaasaan maqla marka macnahaasina waa macno saxow wattaqu llaha ilaahay ka baqo fii imtitaali awaamirihi awaamirtiis inaad aada maaragtay fulisaan iyo wajtinaabi nawaahiih nawaahiis inaad ka cabsataanna aad ka reebtoontaanna ilaahay uga baqa ina allaha allana shadiid lciqaabi ciqaabkiis waa kii ay daran tahay ee ilaahay ka baqo subxaana wa tacaala ayaa marka caawa halkaasaan ku joogsana ila tawaa darsi macaan badan sal allah ala